أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay si adag uga hortagay duulaan maleeshiyaadka murtadiinta oo kaashanaya diyaaradaha maraykanka ay ku soo qaadeen duleedka degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga bay howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa xalay siyaabo kala duwan uga dhacay deegaano dhaca koonfurta soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafiradda ah ee kenya saraakiil ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa ku biiray ciidamada lafta gareen iyadoona eedeymo culus loo jeediyey aadan madoobe khasaaraha ka dhashay duqayntii degmada doolow ayaa korodhay xilli maamulka axmed madoobe uu weerarkaasi ku weeriyey dowladda turkiga kow iyo labaatan qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar hubaysan oo ka dhacay koonfurta kordofaan ee dalka suudaan maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcadde ayaa kulamo looga hadlayay arrimo muhiim ah la qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ceelgaduud oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada ceelcadde يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay si adag uga hortagay duulaan maleeshiyaadka murtadiinta oo kaashanaya diyaaradaha maraykanka ay ku soo qaadeen duleedka degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay sida uu ku faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka xalay abbaara shan sac oo fiidnimo waxaa magaalada buulafulay duulaan ku soo qaaday maleeshiyaadka murtadiinta oo kaashanaya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyaga oo doonayay inay caraqladeeyaan amniga ay ku naaloonayaan bulshada muslimiinta ku dhaqan degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee bay geesyada tawxiidka oo aad ula socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa dagaal culus kala hortagay ee maleeshiyaadkaasi waxaa la maqlayay dhawaqa hubka noocyadiisa kala duwan oo dagaalka la isku adeegsanayey taasoo ugu dambeyn cadowga ku qasabtay inuu dib uga gurto eeafaafka hore ee degmada buulafulay waxaana cadowga uu doonayey in uu dhibaatayo dadka muslimiinta ah saraakiil ka tirsan mujaahidiintu waxay noo sheegeen in khasaare kala duwan uu cadowga ka soo gaaray inkastoo nambarka rasmiga ah aan loogeen balse uu jiro ee khasaarahaasi dagaalka kadib diyaaradaha cadowga waxay duqeyn la dhaceen xaafadaha qaar ee degmada buulafulay waxaa la xaqiijiyay in dhowr qof ay dhaawacyo soo gaareen halka ay ku burbureen ilaa dhowr guri oo ay lahaayeen dad shacab ah suheyb idaacadda islaamiga andalus oo saaka gaartay goobta ay wax ka dhaceen waxaa la arkayey dhiig iyo astaamo gaar ah oo muujinaya khasaarihii cadowga xalay ee ku gaaray afaafka hore ee degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee bay waxaan la kulannay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada oo ka hadlaya siday wax u dhaceen iyo indhahooda waxa ay qabteen meeshaa meeshii dagaalka ka dhaca waaye markay soo galeen in loo diyaarsan yahay markay ogaadeen xabadda salka loo geliyey horey ka noqdeen sidii horey u malaynayeen marka magaalada dhan waa xirneed meeshay ka soo galeenna jabay kala kulmeen aad iyo aad hadda marka meeshii meelaha qaar waxaan joognaa dagaalada ay ka dhaceen bal indhahaagu maxay qabteen inta hadda halkan ku sugan tahay wallaahi xabadihii ay wateen am sixteenka waa ujeedaa rasaastoodii dee kolley ragaa u diyaarsanaa diyaaradaha unbay dad ku waalayeen mooyaane iyo guryahan oo gantaalada ay ku dhufteen mooyaane inta kale xabadaa sanka loo geliyey waa jabsadeen sidoo kale suheyb sidoo kale diyaaradaha cadowga waxay duqeeyeen guryo ay dad shacab ah ay deganaayeen qaarkood ay joogeen sidoo kale qaar ka mid a culimada iyo waxgaradka magaalada ayaa ka hadlay duqeyntan cashwaa'iga ah ee xalay diyaaradaha maraykanka ay ka geysteen degmada buulafulay kadib markii ay ku jabeen duulaankii ashaaladiranimo ay ku soo qaadeen magaaladan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka hortageen meesha wax ka dhacay waan u jeednaa ilaahi subxaanahu watacaalaa gaaladu siday rabaan ma noqon laakiin gurigan sida walaalka uu noo sheegay isaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa ku jiray laba gantaala lagu soo riday wuxuu kale noo sheegay in gadaal ay ka soo istaageenoo xabadna ay kasoo shaqshaqeen waan u jeedna hadday guriga dhammaantiis hadda wuu burburay ilaahay asna wuu ka badbaadiyey gaalna hadday weligoodba muslimiinta dhiban bay la doonayeen laa ya'luunakum khabaalan waduu maa canidtumtan ilaahi leeyahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku celiyey maaragtay caradoodii ayuu la celiyey warada allahu aladiina kafaruu bikaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu lmuminiina alqitaal in sha allah anagu waxaan leenahay walaalku ilaahi subxaana watacaala sabr hasiiyo adduunkuna waa loo jooga haddee gaalo iyo muslim dagaal baa ka dhexeeyo wax joogsanayna maa dagaalkaas ilaa qiyaami saacatii laga gaaro wuu soconayaa ilaahina subxaana watacaala diintiisii ayuu xoojinayaa ilahi waxaan ka rajaynaynaa in gaalada sida caaw u jabeen ka daran in u jaba doonaan insha allahu tacaala jazaak allah khayr
bismillaah gurigaan horta waa aragnaa dad shacbaa deganaa dadkaas shacabka deganaa waa la duqeeyey korna waa laga duqeeyey gudahana waa lagaga riday ciidankoodana waa ku rideen korna way kaga rideen marka hadda waa waxay gaalo rabto waay inay dadka xasuuqdo dadka ay barakiciso waa waxay rabto waay daliilkeedaan u jeednaa wixii tafaasiil ah ee ku aadan dagaalkii xooganaa ee xalay lagala hortagay maleeshiyaadkii murtadiinta ee kaashanay diyaaradaha maraykanka ay ku soo qaadeen degmada bulafulay wararkeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah mahadsanid abu ayman howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay deegaano dhaca koonfurta soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kaafirada ah ee kenya howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose ayaa lala beegsaday fadhiisin ay ku sugnaayeen askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka ridada ah ee jubbaland waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex murtad oo laba ka mid ah ay saraakiil ahaayeen waxaana ku dhaawacmay laba kale murtadiinta lagu dilay qaraxaasi waxay kale yihiin cabdirasaaq macalin cabdulaahi oo ahaa taliya koox sidoo kalena ahaa guddoomiye xaafadeed ka tirsan degmada afmadow farabuto oo ahaa taliya koox sidoo kalena ahaa guddoomiye xaafadeed ka tirsan degmada afmadow iyo aadan bashiir wardheere oo ahaa askari sidoo kale murtadiinta lagu dhaawacay qaraxaasi waxay kale yihiin farxaan maxamuud madnuur oo ah askari iyo mawliid sixrane sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ka fuliyeen gudaha degmada afgooye kaasi oo lala egtay sarkaal ka tirsan sirdoonka riddada ee nisa kaasoo lagu magacaabo yacquub macalin axmed oo ku magac dheer usaame lix faroodle murtadkan ayaa waxaa soo gaaray dhaawac garaaba sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay saddex askari sidoo kale waxay mujaahidiintu weeraro ku mireen saldhigyada ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa yugandha ee degmooyinka qoryooley iyo janaale iyo deegaanka shalambood saraakiil ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku biiray ciidamada lafta garen iyadoona eedeymo culus loo jeediyey aadan madoobe walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa weli ka taagan xiisado colaadeed oo ka dhashay qabsashadii maleeshiyaadka xasan gurguurta ay magaaladaasi qabsadeen horaantii sanadkan saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada iyo saacadihii lasoo dhaafay ka goostay safka aadan madoobe waxayna u galeen dhanka kale ee kooxaha mucaaradka ah cali isaaq oo ka mid ahaa saraakiisha ururka lixdanaad ee fadhigoodu yahay magaalada baydhabo ayaa u galay dhanka lafta gareen halkaas oo uu warbaahinta kula hadlay wuxuu sheegay in isaga iyo ciidamadii ilaalada u ahaa ay qaateen go-aan goosasho ah wuxuuna eedeen kulul u jeediyey xasan gurguurta iyo aadan madoobe dhinaca kale wararka ka imaanaya duleedka magaalada baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada mucaaradka ay halkaas ka wadaan dhaqdhaqaaqyo hubaysan xasan cabdiqaadir oo ku magacaaban wasiirka amniga ah ee dhanka maamulka lafta gareen ayaa boqolaal askari kula hadlay duleedka magaaladaasi wuxuuna sheegay in weerarada ka dhanka ah maamulka shahadalla dirirka koonfur galbeed ay sii socon doonaan wuxuuna ka shanqariyey in xaalad cabsi ah ay soo waajahday maleeshiyaadka iyaga kasoo horjeeda hooba fashila malfadaha baydhowle qobsadeen baydhow hoob qobsada fashil shay meela ku bilaawday weliba hantiray walaay mas-uuliyiin haayay meeluha marmareeno markii dembe baydhowle kabaabeen hantiray hasan shaqadina tiyakiin dembeyta baydhowo meelo taariikhada kor ha doonto hadafkaa iyo walaada fadaasona maka hergeli doonan ilaahay idin shay askarti meelahoogta kulli saaxiibeedingaasiin la hariirayaane war maanoo galaana in lasin layi rafaadnay hamiin i geeba joogi jooginagnay wala gali laylare hamiin kasta daraawiishtaa gali jiiro kasta walku rooraay saraakiisha ciidamada lafta gareen ayaa ku eedeeyey aadan madoobe iyo xasan gurguurta inay barakicin iyo dhibaatooyin isbarkan ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo markilan adkaysado waaye wali ogtiina dadki kan in la qaxiy shacabkaay xaafadoogi dhatiyo in dhufeeslakugosdi sadadkan gaxan guryaalkii dawaqyada haayay hamiinkas in askare la saaray walkooy laley alaabtana laku dhacaw guryaalkina furyaalka lakugaada hoog lakawedadaa wali kale ogtiina dadka haano lihiraaw lijirdilaw i haano la dhibaataya xoolo lakuqaadadaa laba in eyin baydhawaatu walaa keri haanasle eyin tobanaan kun oo qoys ayaa isaga barakacay magaalada baydhabo tan iyo markii ay maleeshiyaadka kooxda riddada ay duulaanka ku qaadeen magaaladan bishii abriil ee lasoo dhaafay mahadsanid cabdulqani khasaaraha ka dhashay duqayntii degmada doolow ayaa korodhay iyadoo maamulka axmed madoobe uu weerarkaasi ku eedeeyey dowladda turkiga sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen camaar cabdulqaadir tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa duqayn culus oo habeen hore ka dhacday degmada doolow ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya duqayntan oo ay geysatay diyaarad ay leedahay dowladda turkiga ayaa lagu beegsaday guri uu degmadaasi ka deganaa jenaraal mahad abdiraxmaan oo loo yaqaan shub horeyna u soo noqday taliyaha asluubta kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed lafey oo ah guddoomiyaha degmada doolow ee dhanka maamulka shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in weerarkaas lagu beegsaday dhismo uu deganaa jenaraal mahad isla markaana uu waxyeelo daran dheliyey
diyaarado iswado unbaa gantaallo aanan weliga naga aanan maqlin oo deegaanka dhan iyo guud ahaan gobolkaba laga maqlay baaxadda ay lahaayeen yaa degmadan ka dhacay gaar ahaan agagaarka xayndaabka garoonka diyaaradaha oo annaga aan degannahay ciidamada jubbaland ay qayb ka degan yihiin kuwa etoobiyana qayb ay ka degan yihiin taliyahana aaggaasi u deganaa uu ku dhex jiray khasaare xoogan baa dhacay dhaawacyaa jiro burbur baa jira hantiyadeed ilaahay baa mahad iskale taas ilahay baan uga mahad celinaynaa maxaa yeelay annaga bar madoobey nagu ahaan lahayd xalay musiibadii dhacday haddii jenaraal mahad isagona dhex joogo oo nabadgelyo u imaaday oo gurigiisa joogo waa dhaawac isagaiyo xaaskiisa iyo laba saddex qof oo kale oo guriga joogtay wuuna caafimaad qabaa haddana caafimaad kore iyo mataqaanaa ayaa loo qaaday xaaladdiisa caafimaadna way fiican tahay sidii la malaynayay si ka baxsan buu ahaa taariikhdiisana wax ka dhimayn lakiin wax loo reebtay haba yaraatee ma jirin oo waxaad ka dareemi kartaa waxa dhacay oy ummaddii oo dhan iyo burburka iyo baaxadda ay geysteen siyaasad nimankan fidnada ah oo muqdisho joogo inuu ka aragti duwan yahay ay soo kala tageen oo duulaan lagu soo qaaday oo deegaanadii isaga uu u nasab sheeganayey gaar ahaan hadda soomaalidu waa kala qoqoban tahay qoloba meel baa lagu sheegayay xabad iyo taangiye looga soo qabsaday adigu meeshan wuxuu imaaday nabadgelyo warar soo baxay ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dhaawacyadii duqaynta doolow ay geeriyoodeen halka xaaladda laba qofna laga dayrinayo dhaawaca sargaalka la beegsaday ayaa la sheegay in uu yahay mid fudud waxaana durbadiiba loo qaaday dalka dibaddiisa maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa war rasmi ah oo uu soo saaray ku cambaareeyey weerarka doolow wuxuuna ku sifeeyey mid bahalnimo murtad axmed madoobe ayaa weerarkan si toos ah ugu eedeeyey dowladda turkiga oo uu sheegay in ay mas-uul ka tahay goobjooga ku sugan degmada doolow ayaa xaqiijiyey in diyaarad daroon ah oo dhanka koonfureed ka soo gashay magaalada ay dhowr gantaal la heshay guriga marka gantaal buu ahaa ay soo tuurtay diyaaraddu anigu xilligaas ciida ahaa waa soo jeeday ballaankan qadhiyey diyaaraddu waxay naga soo gashay dhankan koonfur markay aagga guriga ay kor maraysay falaash bixisay oo leyr ay bixisay kadibna gantaalkay ridimo gas marka iyadoo socotay haddana dhanka waqooyi noo dhaaf wallaahi siduu gantaalka u xoog badnaa khasaaraha ooma badno guriga oo dhan waa burburay iyo derbiyadiisii oo dhan iyo wareegii meeshaas ayadaa waxaa ku dhaawacmay saddex gabdhood oo gabar uu maaragtay jananka xaaskiisa ahayd iyo maaragtay laba gabdhood oo kale iyo wiil staff ah iyo janankaoo wax yar xabtima oo ferer yar soo gaaray ma garta waxaan ku xaqiijinaynaa walaal annakaaba soo jeednay arkaynay diyaaradda guuxeeda maqlaynay shacabka iyo ku nool degmada doolow iyo nawaaxigeeda dhanna way arkeen diyaaradda magaranaysaa noocyada daroonaska ahay ahayd magaranaysaa markay gantaalka tuuraysayna waa annaka waa arkayna arrintaas ayadaa shaki ma lahan guda iyo wax gudaha ka qarxay midna maaha waxaa weeye gantaal diyaaradeed waa kooxda riddada soomaaliya oo shalay soo saartay bayaan ay isaga fogeynayso weerarka guriga shuub ayaa la kulantay fadeexad kadib markii baraha bulshada lasoo dhigay haraadiga gantaalkii turkiga ah ee weerarka loo adeegsaday kooxda xasan sheekh waxa ay ku dooday in waxa doolow ka dhacay ay ahaayeen qarax goobta lagu diyaarinayay arrinkaasi oo ahaa beencad mahadsanid camar kow iyo labaatan qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib weerar hubaysan oo ka dhacay koonfurta kordofaan ee dalka suudaan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo sii aanbaqaadaya ugu yaraan kow iyo labaatan qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay weerar shabakadda dhakhaatiirta suudaan ay sheegtay inay geysteen koox hubaysan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyi kaasoo ay sheegtay inay xulufo la leeyihiin ciidamada gurmadka deg deg ah ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano r s f shabakadda dhakhaatiirta suudaan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay bayaan ku sheegtay in weerarku ka dhacay deegaanada diibi iyo laweri oo uu dego qabiilka atoro kuna yaala koonfurta iyo galbeedka magaalada kawda ee gobolka koonfurta kordofaan waxay shabakadda sheegtay in marka laga soo tago kow iyo labaatanka qof ee dhintay ay jiraan dad kale oo dhaawacmay halka tiro badan oo rayid ah ay ku khasbanaadeen inay ka barakacaan guryahooda shabakaddu waxay cambaaraysay weerarka waxayna ku eedeysay ciidamada dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyi inay rayidka u beegsanayaan sababo qowmiyadeed islamarkaana ay barakicinayaan dad badan waxay tilmaantay in arrintani ay ka dhigan tahay xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah waxay ugu yaraan ee bini'aadnimada iyo xeerarka ilaalinta rayidka shan iyo labaatankii agoostee lasoo dhaafay shabakadda dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegtay in toddoba iyo labaatan qof oo ay ku jiraan afar curuur ah lagu dilay weeraro ay ku eedeysay isla dhaqdhaqaaqaas kuwaas oo ka dhacay laba deegaan oo ku yaala koonfurta kordofaan labaatankii agoosto ciidamada dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyi ayaa la sheegay inay la wareegeen guud ahaan magaalada kawda kadib dagaalo dhexmaray dhaqdhaqaaqa kooxda ka tirsan qabiilka dhaqdhaqaaqa iyo kooxo ka tirsan qabiilka atoro dagaaladaas ayaa ka dhashay khilaaf ku saabsan xuduudda u dhexaysa qabaa'ilka shawa iyo atoro kaasoo markii dambe isu bedelay iska horimaad hubaysan qoraantii sanadkan oo ahayd saddex iyo tobankii meey shabakadda dhakhaatiirta suudaan waxay sheegtay in in ka badan lixdan kow qof oo ay ku jiraan sagaal caruur ah iyo shan haween ah lagu dilay dagaallo ka dhacay magaalada kawda dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyi oo uu hogaamiyo cabdulcasiis al hillo ayaa dowladda militariga suudaan la dagaalamayay tan iyo sanadkii labada kun kow iyo tobankii isagoo dalbanaya maamul iskay u gaar ah oo loo sameeyo gobollada koonfurta kordofaan iyo buluuga nail tan iyo shan iyo labaatankii oktoobar ee sanadkii hore gobollada koonfurta waqooyiga iyo galbeedka kordofaan waxaa ka socda dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo ciidamada gurmadka deg deg ah ee r s f iyo xulufadooda taasoo sababtay barakac tobanaan kun oo qof tan iyo bishii abriil labada kun saddex iyo labaatan ciidamada suudaan iyo r s f ayaa ku jiray dagaal sababay dhimashada tobannaan kun oo qof iyo barakaca ku dhowaad saddex iyo toban milyan oo qof iyadoo dalkaasi uu wajahayo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu bani'aadnimo iyo macluusha ugu daran dunida
mahadsanid abuusheyba maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcadde ayaa kulamo looga hadlayay arrimo muhiimah la qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ceelgaduud oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu eegaya walaalkeen casaam carafaad kulankan oo ahaa mid aad loo saagaasmay waxaa soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde iyadoona u dhexeeyey maamulkaas iyo odayaasha dhaqanka deegaanka ceelguduud oo ah deegaan hoostaga degmada ceelcadde kulankan oo looga hadlayay arrimo muhiim ah oo midba midka kale uu ka darnaa waxaa ugu muhiimsanaa in sara loo qaado waxbarashada gaar ahaan cilmiga sharciga badbaadinta iyo xaalufinta dhirta iyo duurjoogta kulankan oo qaatay saacado badan ayaa ugu dambayntii laga soo saaray natiijo wax ku ool ah waxaana qalinka lagu duugay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo badbaadinta dhirta iyo xaalufinta lagu hayo deegaanada maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ayaa magacaabay guddi loo xil saaray in ilgaar ay ku hayaan dadka dhibaatada ku hayo xaalufinta dhirta iyo duurjoogta waxauna maamulka magacaabay guddi gaar ah oo arrintaasi loo xil saaray ugu dambayntii qaar ka mid a odayaasha deegaanka ceelguduud ayaa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde iyo waxyaabihii kulankaasi looga hadlayey magacayga horta axmed cabdi nuur baa la yidhaah deegaanka aan joognana waa deegaankii ceelguduud wafti xarakada ka socda baa noo yimid maanta waaliga degmada uu wato waxay noogu yimaadeen wax alla wixii deegaanka ka jira inay naga waraystaan xagga waxbarashada xagga biyaha xagga dhirta iyo daaqa haddii aan iska waraysano arrinta ayada aheyd xoogaha xagga dhirta iyo daaqa dhibaatooyin laga sheegayna inaan ka wada shaqayno saasaan ku ballannay waana soo dhoweynayna oo aad baan idiin soo dhoweynaya waana mahadsantihiin guddigaas waxaa loogu talagalay maamulka inay la shaqeeyaan wax alla wixii carradaas hadda dhibaato ku haya inay ay kormeeraan wixii ay kala kulmaanna ay maamulka la soo xiriiraan maamulka degmada ayaan maanta kulan kula qaadanay oo daaqa iyo dhirta iyo ilaalinteeda ah annagana aan ka qaabilnay in aan qaadanno oon dhirtii cadowgeeda celinno oon ugaarta celinno guddina waa loo sameeyey guddigaas ayaa qaabilay hawshii si wanaagsan baan u aragnay wax wanaagsan oaan u baahnayn oo nagula boorriyo aad aan ula dhacnay aan u aragnay aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa waa salaan kalgacayl lahan soo dhoweynaynaa waxay noo keeneen oo wax dantannada aan ognahay aad baan ugu faraxsanaa si runtaa dhirta in la celiyo aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waan faraxsannahay niman odayaal oo guddiana hadda waan loo qabtay waan dadaali doonnaa bulshada waxaan ugu baaqayaa culummada iyo waaliyaasha in lala shaqeeyo dhirta la ceshado wixii kaleo talada iyo caafimaadka lala wadaagayo kan aad usoo dhoweynaya waa magacayga waa mukhtaar cabdi cabdille waa odayaasha ceel guduud waxaan la kulannay maamulka degmada ceelcadde walaayada islaamiga waxaana kala kulnay arrimo deegaanka dan u ah sida ugaarto la dabartilahayo dhirtoo la baabi'inayo dhista iyo waxbarashada waa soo dhoweynay waana loo baahnaa waana arrimo maaragtay wax ku oal deegaanka iyo dadka u ah waxaa looga hortegi karaa gacma wada jirba wax ku gooyaan in la iskaashado maamulka iyo dadka iyo shacabka iyo odayaasha saasaa laga hortegi karaa waan ku aqbalnay waana ku qaabilnay annagana inaan dhirtannada aan waardiyeysano oon dhaqaalaysanno oo wixii dhib ku haya aan soo gudbinno waa ku mahadsan yihiin baaraka allahu fiikum allah barakeeyo ilahay idankiisa saas annagana yaan ku racsanna marka insha allah waa ku mahadsan yihiin waana ku qaabilnay waana ku racsannahay odayaashii lasoo qoray oo dhirta iyo daaqa lasoo qoray baana ka mid ahay anigana waxaan ballan qaadayaa inaan aagga aan ku noolahay aan waardiyeeyo oo wax dhib ku haya aan soo sheego dhanka kale golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo ayaa bogaadiyey kulanka dhex maray maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde iyo odayaasha deegaanka ceelguduud waxayna dhankooda ballanqaadeen inay maamulka kala shaqaynayaan sidii dhirta iyo daaqa loo badbaadin lahaa naqiib maxamuud maxamed cabdiqaadir iyo naqiib maxamed nuur xirsi oo ka mid ah golaha dhaqanka wilaayada gedo ayaa arrintan ku tilmaamay mid loo baahnaa iyagoona soo dhoweeyey kulanka iyo waxyaabihii uu daarnaa annagoo ah marka golaha dhaqanke waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalaana ka rajaynaynaa inuu qodobadaas noo dhaqangeliyo waxaan leenahay dadka meesha isugu yimid dalka geedi kama nihin annagaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuuna makaniyey oo deggan waxaan leenahay guddigaas maanta la dhisay oo loo dhisay deegaanka iyo dalka inay ka warqabaan inay maaragtay gutaan maaragtay arrinta loo igmaday insha allahu tacaala haddii aan nahay golihii dhaqankana waa garab taagannahay wixii ka fanbato inay noo soo gudbiyaan waxaan bogaadinaynaa shirkii ka dhacay meesha oo odayaasha iyo walaayada degmada dhex maray oo looga hadleeyey baycada iyo deegaanka waxaan ta'kiidinaynaa garab taagannahay guddiyada la abuuray oo meeshaan laga sameeyey oo loogu talagalay inay ilaaliyaan dhirta iyo deegaanka waxaan ayaga ku adkaynaynaa inay si toos ah ay u gutaan shaqada loo igmaday oo ay bulshada u hayaan oo loo igmaday wixii ayaga ka fambata iyo wixii culays oo ay la darsaana ay la soo xiriiraan dhuqubada gobolka iyo walaayada degmada maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ayaa muddooyinkii dambe socdaal ku tegayey deegaanada hoos yimaada degmada ceelcadde iyagoona kulmo muhiima la qaadanayay waxgaradka iyo culimmada deegaanadaasi kuna boogaadanayay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo horumarinta diinta iyo dalka iyo badbaadinta deegaanada iyo duurjoogta mahadsanid casam guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu